عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب القراءة في الفجر والقراءة صلاة الصباح dee qur-aankii laba aqriyayey waa ihbaatkiisii iyo iyadu dee waa salaad lala jahrayo camal ahaan iyo cilmi ahaanba wax khilaaf kuma sugnaanaya maaha xaaladeeda qiraa'adeeda iyo jahrigeede bal dee qiraa'adii fi lfajr ayuu baabkeediiyo dee maka jahrigi uu inoo dambaysiinayaaye inay qiraa'o jirto qur-aan laba aqriyayo waana shay daahiro waadaxo koladii lalaba jahrayo wa qaalat umu salamata umu salama waxay tidhi qara'a annabiyu sala allahu calayhi wasalama biduuri rasuulka ilaahay wuxuu aqriyey suuratu duur macnaha salaad subax buu aqriyey kole xadiidku mar dhow buu inshaa allahu tacaala baabka dambe jahriga uu dhiganayo ayuu isagoo isna mucallaqoo in yar ay intan kaba yar kooban ayaa amee ka yar dheer in yaruun kana ka kooban ayuu keeni doonaa waxaanan ku soo maray abwaabtii masaajidda baabkii cunwaankiisa uu dhigtay bal masjidkii ama gelintii neefgeelaba la gelinayay masjidka licila baabku u dhigtay ayaynu xadiidka kuba soo maray kollay meelaha dee isaga ay kuba dhammeeyaan ee riwaayaadkiisa kalena ay ku wada imanayaanna xaj bay ahaydee waa kitaabulxaj oo dee uu iyadana ku celcelin doono bal dee umuuraha xadiidkaas fawaa'idiisa inta badan iyo axkaamtiisu waa baabka ay tahay bal marka haddaba suuratu duur ayuu rasuulka ilaahay aqriyey salaad subax bal intaa wixii dhaafsan iyada halka dambe inooguba imanoo dee ah jahriga markuu dariishanaye laakiin halkan waa qiraa'ada ihbaatkeed xadaanaa adamu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa sayaaru bnu salaamata qaala annahu qaala dakhaltu ana wa abi cala abi barzata alaslamiyi waa xadiid marar aynu soo maray waa ku soo celceliyey halkii mawaaqiidda intii aan kuba soo jirnay ayuu ku soo celceliyey sheekhu waana laqbayntiisa iyo umuurihiisu way inoo horeeyeen iminkana iyadoo subaxii uu kuba sugan yahay salaadaha kalena way kuba wada sugnaayeene baa halkan uu inoogu keenay salaadaha kale haddaba xagga qiraa'ada iyo taas kumay sugnayna xagga waqtigaa kagaba sugnaa tan dee qiraa'adii qur-aanka uu aqriyay iyo qadarkii uu aqriyayey ayaa kuba sugan oo wuxuu ihi markaa dakhaltu waan us ogolay ana aniga iyo waa abi aabbahay aabihii salaama calaa abi barzata alaslamiyi saxaabiga abu barzata alaslami ayaanu usoo gallay fasa'alnaahu waxaanu weydiinay can waqti salawaati salaadaha shanta ah waqtiyadooda dee uu markaa isagaa saxaabi ahaa rasuulka ilaahay la joogay arkayna waqtiyadu tukanayeen faqaala wuxuu yidhi abu barza kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi waxaa yusali duhra salaada duhur mid tukada xiina tazuulu shamsu cadcedu markay suusho ee haddaan waqti kululoo uu kaadiyaa jirin waqtigaasuu tukan jira waa marka waqtigeedu galo waalcasra wa yusali alcasra ayuu tukanayay wayarjicu waanu laabmayay oo arrajulu nin dee iyaga dadkii laba tukaday rasuulka ilaahay kaba midi oo iyagii ka mid ahaa dadkaas ilaa aqsa almadiinati madiina halka ugu durugsan ayuu ku laamayay oo gurigiisa halkaasuu gaadhayay isagoo dee masaafo dheer socday walxaal ashamsu xayatun weli cadcaddu iyaday nooshahay macnaa ay sarrayso oo kulushahay oo kulaylkeedii la dareemayo iftiinkeedan dee dhalaalkeediina uu jiro oo hore u tukan jiray casarkana wanasiitu waan iloobay waa abulminhaal baa leh maa qaala fi lmaqribi salaadii maqrib wixii uu yidhi xagga waqtiga ee iyaduna waa tii maqribka waqtigeedii inoo horeeyey walaa yubaali rasuulka ilaahay uma aaba yeeli jirin bitaakhiiri lcishaa'i cishaa'iga dambaysiintiisa ilaa thuluth lleyl dee dadka ayuu dhowrayay rasuulka ilaahay kolleynaa markuu arko dadkii oo soo ururay waa dedejin jiraye laakiin se uu salaadaha kale marka waqtigoodu galo iyo bilowga ugaba tukan jiray salaadaha kale oo dhan cishaa'iga waxaabuu dooran jiray inuu dambaysiiyo oo waqtigii ay gashay uu in badan kaba dambaysiiyo haddaanu dadka dhowrahaynba walaa yuxibu ma jeclayn annowma seexasho qablaha waa karhi jiray sidayn lafdiga usoo maray in salaada cishaayo horteed la seexdo walalxadiida sheekaysi iyo caweyn la caweeyo dee waxaan khayr iyo wanaag ahayn weeye bacdaha salaada cishaayo dabadeedna iyadana muu jeclayn maxalushaahidku weli maynaan gaadhin wayusallii waa tukanayaa subxa salaada subax fayansarifu rajulu markaa ninkii laba tukaday rasuulkii ilaahay ee dee safka ku jiraa salaadii ka baxayay markaasuu fa yacrifu garanaya jaliisow kii la fadhiyayoo macnaa rasuulkii ilaahay isagoo qadarkii qiraa'adiisa uu inoo sheegi doono ee xadiidka kuba soo socoto maxalushaahidkuna intaa dambe iyo jumlada ugu dambaysan yahay marka uu salaada subax ka baxo markaasunbaa iyadoo madowgii jiro weli baaqi yahay ruuxu ninka dhinaciisa fadhiya uu wejigiisa garanayo u muuqanayo marka horeu galo dee waa ag taagan yahay safkii waa lagu wada jiray laakiin wejigiisu kol haddaan iftiin kalena jirin uma muuqan waa inuu qalas ku tukanayay marka waqti waagu baryo inuu tukanayay wa kaana wuxuu ah yaqra-u mid aqriya fi ragcatayni labada ragcadood aw ixdaahumaa ama labada mid ahaan maa bayna sitiina ila lmiati lixdan aayadood ilaa boqol aayadood inta u dhexaysu aqriyaya xadiidka marar kala duwan baynu soo maray shakiganna markaa hore kumaynaan soo marin laba ragcadood iyo ragcad kala qaadkeedna kumaynaan soo marine wuxuu aqriyayay salaada subax maa bayna sitiina ilaa lima intaas baan soo maray ee laakiin riwaayadan shucba imaka sayaar uu kaba wariyey ayaa taradudkan boqolkan ama ilaa lixdan ilaa boqolkan aayadood ma labadii ragcadoodba mise ragcad keliyaba iyada haddii ragcad keliya laba yidhaaho oo mid kastaba boqol aayadood wax ku dhow aqriyo dee iyada markaa waqti dhulku iftiimay isagoo tartiibna kuba aqriyayuu gaadhaya si abubakrin maalin uu baqaro aqriyay uu laba ragcadood u kala gooyey oo kale markii laga baxay ay yidhaaheen cadceeddii waxay ku dhoweyd soo bixidoo cumar iyo baaba ku yidhi waxay u dhowaatay cadceeddu inay soo baxdo markaasuu yidhi hadday soo baxdo lam tajidnaa kaafiliina inagoo kaafiliina inamay hesheen inagoo daaco ku jirna uun ayay inaguma soo bixi lahayd bal marka hadday dee laba boqol ay tahay waqhtigaasi ku dhowaan lahaye dee waxa daahir ah in isugeynta ay tahay waxa weeyaan lixdan ilaa boqolkum kolleyna sheekhu raximahullahu tacaala ama shaarixu halkan wuxuu leeyahay siyaadadan dambe ee aynu aragnay shaki uu ku sugan yahay wakaana yaqra-u fi ragcatayni aw ixdaahumaa shucba abulminhaal kala gooni noqdayna dad kaleo abulminhaal ka warinayana way inoo horeeyeen marka isagu wuxuu leeyahy washaku fiihi minhu shakigani waa shucbo xaggii ibnu rajutaa rad hadalkiisu waa ka dunaa wuxuu leeyahay bukhaari baa horta la gooni noqday riwaayadan taradudku kuma sugan yahay oo qolooyinkii kale la wariyey iyada kumay sugnayn laakiin isagu wuxuu ka dhigayaa shakigani inuu sayaar yahay walow shucba uu kaba warinayo waxaan usoo naqliyaa dee imaam axmed buu riwaayo ka soo naqliyaa dariiqa shucba oo markaa shucba leeyahay sayaar baa yidhi ma garanayo dee malaa cidda markii uu xadiidkan shucba uu kaba warinayo inay isagoon shaki lahayn baynu soo marnee ayuu dee shakigan yimi oo ma garanayo inay labada ragcadood ahayd iyo inay ragcad ahayd walow dee ay markaasaa ibnu rajabiyo idha ay daahir tahay inay labada ragcadood oo isku jira ay ahayd bal intani bal markaa maxay inoo sugan uun imaka halkan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh salaada subax labada ragcadoodba dee qur-aan waa aqriyayay bal qadarkiina waa inoogu sugan yahay dee intanna kolol uu ka gaabiyey oo intaa in ka yar uu aqriyayna rasuulka ilaahay way jireen oo dee ama kolley taas ama xaalo safar ha noqoto ama waqti kaleba haba noqoto ee qadarkii uu aqriyayeyna waa inooguba sugan yahay bal xadiidka waa inooguba sugan yahay maana baabkuna dee waxaan nidhi markaa markay noqoto qur-aan in la aqriyayo labada ragcadood ee subaxa iyo in bal waxa weeyaan lalaba jahrayo cilmi ahaan iyo camal ahaanba dee khilaaf ma jiro guud ahaan waa lala wada jahraa kol haddaan dee shaksi keliya waxyaalo sidaas aanu ahayn in cilmi ahaanna dee layskuma khilaafin camal ahaanna layskuma khilaafin ee baabkii dee kol hadduu baab kastaba ama waqti kastaba iyo salaad kastaba baab uba dhiganayay bal maalan xadiidka hore aynu soo marrayna waa soo arooriyey ihbaat lqira'ana inooguba sugantahay iyo bal qadarkeed xadaثna msdd qala xadaثna ismaaciil bnu ibrahima qala akhbarana bnu jurayjin qala akhbaranii cadaawn anahu samica aba hurayrata radia allahu canhu yaquulu cadaa bn abi rabax baa wuxuu maqlay abaa hurayra isagoo ku qowlayoo leh fii kuli salaatin yuqra'u halkan bay subxina soo gelayaan waa salaadii bay kaba mid tahay salaad kastaba qiraa'a way jirtaa salaad kastaba qur'aan waa la aqriyaa lafdiga daahirkiisuna waa dee mowquuf intan hore waa mowquuf walow muslim duruqdiisa iyo riwaayaadka muslim uu leeyahay mid ahaan ay dhacday intan iyadna inay marfuuc kuba timi oo laa salaata ilaa biqiraa'a iyadoo dee ay marfuuca ay timi horta markaa salaad kastaba imaka halkan waxa weeye malaa dee waxaaba halkii duhur iyo casar iyo salaadaha dhici karta kol hadduu aamusanya rasuulka ilaahi aanu la jahrahaynba la odhan laa tolomu qur-aan buu aqraya mise maba aqrayaaba siiguba sii cansabsanaa waayo in salaad kastaba qiraa'a kuba sugan tan iyadu waa shayga daahirka ah ee jahrigan daacina iskuma khilaafin ee bal laakiin cumuumkii fii kulli salaatin yuqra ayaa subxina kuba jira baabkuu baabaysnaa wuxuu yihi markaa saxaabigani famaa asmacnaa wixii uuna maqashiiyey rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ee uu la jahray asmacnaakum annaguna waanu idin maqashiinaynaa wamaa akhfaa wixii uu qariyay canna ee uu siraystay eanu la jahrinna qiraa'aya qur-aan baa la aqriyaya iyada qur-aan waa jiraa la aqriyaya akhfaynaa cankum annaguna dee rasuulka ilaahi baan raacaynaayo waanu idinka qarinaynaa taas macna hoos baanu u dhigaynaa hoos baanuba aqriyaynaa wain lam tazid na kollay su-aal baa jirtay la weydiiyey xadiidka riwaayaadkiisa qaarkoodoo uu ninku yidhi oo haddaanan faatixadaba kaba siyaadinba arrinkaasi miyuu iga gudayaayo intanna waxa weeyaan waa iyada mowquuf intan dambe walow dee guud ahaan hadalkiisii uu yahay waa kan rasuulka ilaahay buu kaba warramayaa halkii uu la jahray inay la jahrayaan halkii uu siraysayna markaa wixii ay sameeyaan dee waa taa arrinkaa ay rasuulka ilaahay kala kulmeen wain lam tasid haddaanad kaba ziyaadin calaa ummi lqur'aani qur'aanka ummu lqur'aan oo faatixadiia macnaha hadda waa ragcad kastaba maca labadii ragcadood ee hore subax iyo keyrkiiba haddaanad ka siyaadinba ajsa'ad way gudaysaa way kaa gudaysaa sababtu dee qiraa'ada waajibka ah aynu soo marray salaadu la-aanteed inaanay ansaxayn laa salaata ilaa bifaatixati alkitaab wixii intaa ka badani sunno unbuu noqonayaa ee waajib ma noqonayo ha yaraado hase badnaado haddaba wuxuu yidhi haddii aanad kaba badin umulqur'aan aanad ka badin ood iyada ku kaaftoonto fii kulli rakacaat ajsa'at way gudi wainsita haddaad siyaadisana ood kaba badisa intaasna fa huwa khayrun ee ziyaadadaasi khayrba weeyo dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh labada ragcadood ee hore waa ka badin jiray ama ha noqoto kuwaa siriga ama kuwaa jahriga ah labada dambe axaadiidta qaarkood sida saxiixa muslim xadiid ku sugan abu saciid alkhudri oo intuu qadaray in rasuulka ilaahay intuu taagnaanayay labada ragcadood ee horeo dee soddon aayadood in ku dhow uubal kuba qadaray walow labadu ay kala badnaayeen ayaa uu ka dhigay labadii dambena cala nisfi min dalik intaa barhkeed inuu rasuulka ilaahay taagnaanayo markaa dee waa faatixo in kaba badan oo dee bal maalan taas xataa dee imaam shaafici waa laba qowlu leeya mid ahaan inay mustaxabna tahy in labada dambeba laba aqriyo ee laakiin dee axaadiidan kalena waa taynoogu timo waxa ugu badan waa baabna uu inoo dambeeyaaye inuu ku kaabsan jiray dee faatixadee awqaadda qaarkeed hadduu kaba siyaadiyeyna dee sidaa xadiidkaasi inooguma sugan waaba jirtaa ruuxu hadduu kaba siyaadiyo aqriyana iyadana basi kuma sugna imaam shaafici oo kalena raximah llahu tacala imaam shaafici baan ujeedaa wuxuu haddii ruuxii masbuuq ahaa ee laba ragcadood lagala horreeyey labadii dambe uu soo gaadhay labadii dambena imaamkii uu ku gaabsanayo inuu faatixadii uun markuu labada kale u kaco si aan salaadiisu aanay suurad faatixada dabadeed ugaba marhnaanin wuxuu kuba tagaa inuu labadaa dambe aqriyayo oo waxa weeyaan dee si salaadii ay kollay suurad faatixada dabadeed meeshii ay uba jirto kol haddii labadii hore ee uu dee masbuuqa ahaa yu imaamka uu ku daba tukanayay imaamkiina taa ku gaabsaday aanu makansanna inuu aqriyo bal markaa in jaa-is weeye ee laakiin way noo dambaysaa inuu inta badan ku gaabsan jiray rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tam bal xadiidka ta inooguma sugan faatixada dee haddaan la aqriyin salaaddii ma ansaxayso waynu soo maray in suurad ama aayado waayo aayadna waa lagu kaaftoomi karaayo insha allahu tacala cashar caawa ayaan arki doonaa xalay umuurahaan sheegaynaan culimmada kaba soo naqline ahaa in suurad dhan oo la wada aqriya ay ka mudan tahay iyadoo aayaad suurad ka mida la aqriyo waa min baabi dee alawlaa un weeye ee maaha karaahana kuma sugna dee mana aha taase laakiin way ka mudan tahay un bay yidhaaheen dee kolley ictibaartii hore aan sheegnay daraaddeed ee ruuxu in waa ku gaabsan karaa haddaba suurad ama aayaad macalfaatixa in la aqriyo subaxa oo kale labadiisa ragcadood jumcada labada ragcadood ee u horeeya duhur iyo casar iyo cishaa iyo maqrib iyo bal markaa dee taasna istixbaabkeed waa jiraayo waa wax dee inoo sugan axaadiidana inooguma wada sugan wey baabuljahri biqiraati salaati lfajri halkaa hore ihbaatkii qiraada uga jeeday waana shay daahira bal jahrigii lala jahrayay salaada subax qiraa'adeeda oo iyadna shayga camaliyanna aan khilaaf uguma sugnayna sidaan soo sheegay taas buu baabkeedii yahay wa qaalat umu salamata waxay tidhi tuftu waan dawaafay waraaa anabiyi waraaa annaasi dadka gadaashoodii walxaal annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam yusallii uu tukanayo uu dadkii tukinayo wayaqra-u uu aqriyayo biduuri suuratu duur uu aqriyayo weli xadiidku waa mucallaqiun intii horu ka yar batay uun aan imika kuba soo aragnay dee wana taa horeynu u soo maray masaajidda waxbay fuushanayd neefgeelay fuushanayd waana tan dawaafaysayoo bal masjidkii oo la geliya licilatin taas baabuuba dhigtay bal maalan umuurahan kale dawaafka iyo rukuubkiisa iyo waxyaalahaasna xadiidku isagoo dhan buu usoo celin doonaaba kitaabuulxaj bal mar keliya maahay uu soo celcelin doonaa sidee bal waxyaalaha inooguma sugan maxay markaa tidhi rasuulka ilaahay waa tukanayay iyaduna xanuun baayo way yar xanuunsanaysay rasuulka ilaahay bay taa ugaba cabatay isagaa markaa amray dee zaxmad iyo waxaa inay dadku inta ay tukanayaan dawaafto dee waana dumar oo haddii ay ruux ragaba uu yahay jamaacadan dee inuu ka hadhan may ahayne iyaga jamaacadu dee wax saaran oo waajib ku ah maha siaan dee horeba usoo ogaanay haddaba waxay leedahay rasuulka ilaahi oo tukanayo suuradda aqriyayaan dadka gadaashiisa kaba dawaafaya xadiidku jaari xagguu inooga faa'iideynayaa iyadoo rasuulka ilaahay may ag taagnayn oo kumay dhoweyn dadkiibaa u dhaxeeyey dadka ayay ka dambaysayna waxbay fuushanto way dawaafaysaa haddana wataa qiraa'adiisii maqlaysay marka dee ruux dadka dabadiisa dawaafaya qiraa'adu haddaanay jahriye ahayn ma maqleen marka waa jahrigii qiraa'ada waa taa maqasho rasuulka ilahi waa la jahray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bal markaa intan weeye maalan xadiidku isagoo mawsuulana dee waa taa aan leenahay waa inoo dambeeya xdثna مسدد qال xdثna أbو cwانة عن أbي بشر عن سعيد بن جuبير عن بن عabاس رضي الله عنهma qال أنه qال riجaaشha kitaabku kolley ama أسانida caaw iyada nafteedu waa dadaynu soo wada marnay uun rux u baahan تarjamo iyo bal تacriif ima muuqato caawana أbuu بشhrigana waa nin taabiciya isaguba taabiciintii yaryarayd kamidaynu hore usoo maray oo kunyadiisana aada loogu yaqaano magaciisana jacfar ibnu abi waxshiye ayaa la yidhaha ama jacfar ibnu iyaas waana abu bishrin waana sigaara taabiciin weeye bal abu cawaanana kolley in badan baan soo aragnaa kitaabkana waa ku soo noqnoqdaa magaciisa kunyadiisa buu mashhuur kuba yahay waa nin wadaax ayaa la yidhaha alyashkuri kolley alyashkurtaa loo nisbeeyaana waa reere ninkii xoreeyey waa nin addoonu ahaa bal isagoo caalima oo cilmi yaqaanoo la ugu og yahay buu addoonka ahaaye markaa dabadeed buu xoroobaye ayaa ninkii xoreeyey weeye reerkoodii oo wowla ahaan iyo mowla ahaan kolley qisada xoreyntiisuna malaa qisayad ay marka tarjamadiisa si yariyo keyrkiiba ay soo dhigtaan laga yaabaana waqti kale inaan wax ka taabano biidni illaahi tacaala siduu ku xoroobay qaala wuxuu yidhi markaa cabdullaahi bnu cabbaas indalaqa waa tegay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam fii daa'ifatin koox iyo jamaaco isagoo ku sugan oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mida dee iyadii ay la socdaan oo macooda ah ayuu tegey caabidiina xaalayiin iyagoo u qastaya oo ku socda ilaa suuqi cukaada suuqii cukaad la odhanayay ayay kuba socdeen macnaa waa islaamka bilow waa waqtiyadii hore waa hijrada horteedba weeye kolley ibnu cabbaasna markaa dee wax yar buu ahaa haddii aanay kaba horreynba dhalashadiisa arrinta aanay kaba horreynba waxay tahay waa maraasiishii saxaabada waayo axaadiidan aad iyo aad u badan ee ibnu cabaas warinayo waayo mugtiriintuu ka mid yahay kun wax ka badan xadiid la wariyey saxaabada intaa axaadiidoodu kun ay gaadhay iyo wax ka badanna waaba toddoba saxaabiy oo kaliu isagu ka mid yahay inta badani waa maraasiil saxaabada dhexdooda wuxuu kaba qaatay weeye dee kollay ma jirto siday bacd alusuuliyiin yidhaahaan ama hazaali yar afar xadiid unbaabu rasuulka ilaah kaa maqlo way ka badan tahay laakiin dee inta badan waa maraasiishii saxaabada marka inuu saxaabi kale ka maqlay rasuulka ilaah qisada dib uga warramaya inuu kaba maqlay labadaba waa ixtimaale bal rasuulkii ilaahay baa baxay isagoo jamaaco ay la socoto asxaabtiisii ka mida waxay ku socdeen suuqii cukaad kollay suuqa cukaadna suuq aada u shahiir uu ahaa carabi ay isugu iman jirtay kollay dee carabina beelahan xurmada leh ee ay iyagu isdhex mari jireen mooye waqtiyada kale laysma dhex mari jirinoo waa kaa dil iyo boob iyo dhac iyo waxa arrintooduba ay ahayd laakiin markaa dulqacdo la soo gaadho xajkoodiina waa dhow yahay ayaa suuqan la iman jiray oo daayif agaheeda ayuu ahaa marka muddo la jooga haddana laba suuqoo kalaa jiray saddexdooda iyagoo wada socdana kitaabkay kuba dambeeyeen xaj oo iyaguna kala dhawaayo ka ugu dambeeya mala aanu kaba dheereenba mashaacirta aanu kaba dheeraynoo maalinta suuqa ay ku kala tagaan waaba tarwiya gaadhaysaiyo inay hadhow manaasigtii iyo ay u dareerayeenba bal meeshana may ahayd dee suuq wax lagu kala iibsadana wuu ahaa suuq bal shiciradood iyo gabayadood iyo khudabtooda waxoodaas lagu soo bandhigo iyadna suuq kale waa adabkoodii iyo dhaqankoodii iyo waxaasna uu ahaa rasuulka ilaahayna wuxuu suuqan waa tegi jiray wuxuu u tegayeyna bal dadkaa isugu iman iyo jiho kale kastaba isagaba yimi inuu dacwadii gaadhsiiyo waayo waa markaa qabla alhijra taasuu usoo socday baa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh waalxiil markaa cukaad iyo bal waa taas xataa dee waxaan filayaa rasuulka ilaahay dabadiiba suuq sii jiray buu ahaa ilaa mudduu soo gaadhaan filaya inuu boqolkii jiradaba suuqu isu imaatinkiis iyo suuq la isugu yimaada inuu soo weydaartay ee markii dambe ayuu waxaan filayaa boqolkaa hijrada waxoogaa markii lasoo dhaafay ayuu baaba-aya laga yaaba waqti kale in tacriifka meeshiisa iyo arrintaas iyo balsabata kolley maanimo khawaarijiyabaa kole iyadoo suuqii la joogo baryaha dambe dee waa boqolkii jirada dabadeed ayay dee markaa waxaan filaya markaas dabadeed buu baaba-ay suuqu ee suuqa cukaad ayuu ku socday walxal qad xiila la kala hor joogsaday bayna shayaadiini shayaadiintii iyo wa bayna khabari samaa macnaa waqtigaasna maxaa waxyibaa soo dega oo bilaabmay dee markaa waxay soo degayena kollay xiraaso iyo ilaalin adagoon marka hore samada laba ilaalin jirin baa markaa soo korodhay waatan shayaadiintii oo meelo gaadhi jiray samooyinka ay wax ka soo dhegaystaan baa loo diiday waannaa lamasna samaa fa wajadnaaha muli'at xarasan shadiida wa shuhuba waaba markay halkan ka noqdeen tii ay lahaayeen bal haddaba in iyadoo taasi ay jirto iyagiyo dee rujuumtan lagu soo ganayo ama dee shuhubtan oo arrinkaasi jira ayaa bal maalan rasuulka ilaahayna suuqaa u baxay wqad xiila bayna shayaadiina wa bayna khabari samaa wa ursilat la dirayoo calayhim korkooda ashuhubu shuhubti oo shuhubti waa jamcu shihaabin oo waxaanaynu aragno xidig la mooda ee dee iyaga shayaadiintiiya laguba ganaye bal maalan taas waa dee shucasha ama waxaa dee shuhubtaas iyaga laguba ganayo taas baa waxa weeyaan laguba diray dee marka horena iyagu meesha way gaadhi jireen saa qur-aankaba inooguba sugan war ay maqleen oy wax badan ku dareenna way la iman jireen dadkii iyagu ku xidhnaayee kahanada ahaayo aada u badnaa berigaasoo aada u faashi ah ama badnaa na way soo gaadhsiin jireenoo bal maalan taas kahanadii oo carab aada iyo aadba uguba badnaa haddaba meeshii ay tegi jireen baa loo diiday shuhubtanna waa laguba ganay iyagii markaa dee xaaladan soo korodhay ayaa de waxay noqotay inay doonaan inay bal ogaadaan maxaa arrinkan soo kordhay u yahay qaalu waxaa yidhaahna shayaadiintii ma xaala ma hor joogsanoo ma mancin baynakum wa bayna khabari samaa idinkiiyo warkii samada ilaa shay-un shay un mooye xadada waa shay soo kordhay oo cusub unbaaba ah waxaan laydinkuba diiday culimada qaar baa kuba taga dee waqtigaa shuhubtuba ay bilaabantay inay waqtiyadaasun ahayd bicadii ay timi ay bilaabantay oo laakiinin markaa se kolley daahirka wax way jireen bal maalan waxaana ama bal maalan way jireenba waxay laakiin waqtigan way sii adkaadeenoo way sii xoogeysteenuun oo bal markatan haddaba in shay soo dariye un weeye fadribuu iyagiibaa tan isleh socda fadribuu mashaariqa alardi dhulka bariyadiisiiya wa maqaaribahaa meelaha galbeedadiisa ah dhulka ujeeddadu dhulkii mara fanduruu eega oosoo ah markaa ma hada ladii kani wuxuu yahay xaala baynakum wa bayna khabar sama waxaana wax soo kordhay waa shay xadaoo dhulka kuba soo kordhay ee bal dhulkii mara oo soo arka oo soo eega oo soo hubsada balkana warkeena waxaan idiin diiday idinka dee warkii samada heli jirteen ee samadii idinka manciyay wuxuu yahay fansarafa waa gadoomeen oo ulaaika kuwa aladiina kuwaasoo tawajahuu u jihaysay naxwa tihaamata xaggii tihaama ila nabiyi sala allahu calay wasalam rasuulka ilahi baa la kulma macnaha shayaadiintii la kala diray baa barhkood dee xagga tihaamay usoo kaceen tihaamana waa dhulkan aan najdi ahayn najdi kama ama dhulkan xeebta kuma soo dhow oo dhan ee bilaada carbeed ee wixii aan najdi ahayn baa la yidhaha maka oo kale tihaamay kaba mid tahay bal haddaba jiidaas dad kuwii usoo kacay ayaa waxa weeyaan dee iyaguna dhulkaasay soo mareen rasuulka ilaahi bay markaas subax isagoo tukanaya laba kulmeen fansarafa ulaaika aladiina tawajahuu naxwa tihaamata waa wixii aan najdi ahayn ama najdi kasoo dhaadhacsan ee dee dhulkaa godan ee dhulka xeebta adigu kusoo dhow un wey taas ila nabiyi sala allahu calay wasalam walxaal waa rasuulka ilaahi binakhlata meesha nakhla la yidhaah uu ku suganya waa meel dee suuqiina kuba dhow daa'ifna dhinacyadeedii ah taas camidiina xaala iyo rasuulka ilaahiy dadka la socda iyagoo u qastaya ilaa suuqi cukaada cukaad suuqiisii uu ku socdo walxaal wa rasuulka ilaahay yusallii biasxaabihi asxaabtiisii uu tukinaya salaata alfajri salaad subax salaad subax buu rasuulka ilaahay tukinayay asxaabtiisii safar bay ahaayeen dee jamaacadu saai waxa weeyaan xadarkaba dee jamaacadii ay madluub u tahay safarkiina madluub u tahay oo xataa iyadoo dagaal lagu jiro waa tan dee jamaacad laguma tukanaye haddaba rasuulka ilaahay salaad subax buu dad tukinaya intii la socotay falamaa samicuu lqur'aana qur-aankii markay maqleen maxalushaahidku intan weeye waa jinkaas ama shayaadiinta qur-aankii way maqleen dee waxay u maqleenne rasuulkii ilaahay uu ku dhawaaqayay uu la jahrayay salaad subaxna way ahayd taas markay maqleen intan buu xadiidka usoo qaatay waayo marar kale dee waxa weeyaan tafsiiriya waa kusoo celin doonaa ee markay maqleen qur-aankii ayay istamacuu lahu dhegaysteen fa qaaluu waxay yidhaaheen markay qur-aankii maqleen haadaa kani wallaahi baan ku dhaaranne alladii kii weeye xaala baynakum wa bayna khabari samaa idinka iyo warkii samada waxa idinkala horjoogsaday idinkala manciyay ee shuubta la idinku soo ganayaaba kan weeye xadadkanaa soo kordhay dhulkii fa hunaalika meeshaas bay ama waqtiga ayay xiina waqtigii ra'yi u ahaa rajacuu ilaa qowmi markaasay adigu laabmeen qowmkoodii ku laabmeen oo waqaaluu waxay yidhaaheen yaa qowmanaa inaa samicnaa qur'aanan cajaba tolkood bay ku yidhaaheen markaa rasuulka ilaahay eg waa loo soo waxyooday qul uuxiya ilaya markaa lamay kulmin dee waa kuwan ag joogsaday qiraa'adiisii maqleen laakiin rasuulka ilaahay muu aragee wuxuu ku ogaaday waxyiga bal maalan amaa marar kale oo markaa ka dambaysay maka iyo madiinaba waa la kulmay yaa qowmanaa inaa samicnaa qur'aanan cajaba yahdii ila rushdi fa aamanaa bihi walan nushrika birabbina axada taas bay yidhaaheen lafdiga hore waxaa inooguba sugnaa farajacat ashayaadiinu ilaa qowmihim markaasoo dad kuwan meesha socday waxay ahaayeenba dee shayaadiin wardoonoo bal waxaan dhulkii kusoo kordhay eegeegaya xadiidkana waxaaba dee uu inoo faa'iideynayaa kuwaasi inay islaameen inay islaameen oo taasi markaas dee aan lagaba qaadan karo shayaadiintu dee inaanay dhammaan wada shaydaankaasun ahayne dee islaamkuna uu ka suurtagal yahay kolleyna culimmadu laba qowl bay leeyihiin oo barhkood leh shayaadiinta iyo jinku labay kale yihiin oo shayaadiintana waalidkood ibliis weeye jinkana waalidkood dajaan weeye markaa jinka ayaa mu'min iyo kaafirba leh shayaadiintu waa sidaa ibliisoo isagunbay mar la dhimanayaanoo dee waa kaasi way joogaanuunoo dee isagunbay mar la dhimanayaan dee mana islaamaan oo kale dee barhkood dameeya shayaadiintiiyo jinkuba waa islaamee intoodan dee waxa weeyaan madaxa adag ee aan islaamin baa magacan wadata kuwo kaloo dee jinsigoodii oo islaamay oo ama jinun laguba idlaaqayo markaa shayaadiin la odhanayna waa jirtaayo markaa waa asal keliya ayay wada leeyihiin oo xataa dee qur-aankaba ibliis oo kale kaana min aljinni waa ta kuba sugan inuu waxa weeye jinka kaba mid aha walow laa lafdigan jin wixii qarsoon oo dhanba laba yidhaaho dee taasi kolley aanay sariix ku ahayn macnaha aanay sariix ku ahayn bal markaa haddaba dadkan ama intii halkan ka noqotay qoomkoodii bay u digeen waana kuwan yidhdee kitaabkan maqlay qur-aankii maqlay waa kuwana rumeeyey iminka maxalushaahidka umuuraha kaleo dhan dee waa wax ama khaasatan xadiidka jawaanibtiisa kale way dambaysaaye waa rasuulkii ilaahay inuu salaad subax tukanayey qiraa'adii la jahrayey iyagina waa kuwa maqlayba qiraa'ada uu laba jahrayo rasuulka ilaahayna markaa waa loo soo waxyoodayna isagu muu ogeyn oo muu ogeyn dee jinkan dhegaystay iyo ciddan waxyigaa markii dambe ugu yimid laakiin marar dambe ayaa rasuulka ilaahay makiya madiinaba saa sheegnay kulaba kulmay faanzla allahu calaa nabiyihi sala allahu calayh wasalam qul uuxiya ilaya waa hadalkii ibnu cabaas taasaa ilaahay kuba soo dejiyey wainama uxiya ilayhi qowl ljinni macnaa lamu kulmine waxa loo soo waxyooday qowlkii jinka ama xadiidka ibnu mascuud iyo axaadiidtii kale kuba timi la kulankooda iyo inay waxweydiiyeen iyo inay xataa zaad iyo waxyaalo iyo dee umuur ay kaba codsadeen iyo waa taas mar kale ayay ahayd bal xadiidka kolley intii shaahidkan kuba gaabsanaynaaye waxaa inooguba sugan dee qiraa'ada salaada fajri sare loo qaadayo waana saa aan leenahay cilmi iyo camalba wax khilaafi kuma sugna xdثna مسdd qال xdثna إسmاعيل qال xdثna أyوب عن عكرمة عن بن عabاس qال أنه qاaل بن عabاس baa wuxuu yihi qرأ النبي صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay waa aqriyey فيma أmira wixii la أmray dee inuu qur'aan aqriyo kolleyna in cibaarada sakatada inoo dambayso uu kol haddii aan dhawaaq lagaba maqlayn rasuulka ilaahay jahri lagaba maqlahayn isaga ibnu cabaas waa ka shakisnaa qur-aan in laba aqriyaya ama awqaada qaarkeed waaba anfiyayay eh halkan markaa qara-adan waa la jahray weeyo saru u qaaday wixii la amray waana jahrigii markaas dee maxaana kaba mid ahaa meelihii ula jahray salaadii subax oo walow xadiidkani uu abwaabtii horena gelayo uu gelayo imaka baabkata uu keenay qara-adan baa bimacnaa jaharo ah waayo ta kale ee sirtaa isaga qur-aaniinuu bal maalan la aqriyaya ibnu cabaas waa ka tawaqufaya ama uu anfiyayeyba ee waxa weeyaan uu la jahray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo meelaha uu la jahrayna waa markii dee intii waxyiguugu yimee la amray inuu qur-aan aqriya lana jahro wasakata waa aamusay fiima umira oo meelahan uu aamusay macnaa waxa weeyaan awaanu dee uu siraysanayay aanu waxba la jahrahayna iyadna amarunbay ahayd oo wuxuu xaggiisa kala yimi maahae waxyi buu labadaba ku sameeyey weeyaanoo wixii la amray inuu aamusana waay aamusay wamaa kaana rabbuka nasiyan rabbigaana ma ahayn mid waxilooba oo ma ahaanin mid waxilooba oo macnuhu waxa weeye siduu khadaabiya yidhaaho haddii ilaahay doono inuu soo dejiyo axwaasha salaada guud ahaan iyo marka lala jahriye mar aan la jahrinay umuurahaasoo dhanba ee uu soo dejin lahaayoo qur-aan la aqriyay noqon lahaydba ee tegiddan ilaahay kaba tegay aanu taas kaba dhigin qur-aan la aqriyay axwaashii salaada oo dhamme ma aha nisyaan ilaahay subxaana watacaala xaggiisa kaba yimi ee dee bayaankii rasuulka ilaahay baa jira wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nusila ilayhime intan ilow ilaahay iloobay oo uga tegay maaha ee dee bayaankaa rasuulka ilaahay ilaahay isagii uu kuma daayo wadiifadiisa kaba dhigay taas baa jirto dee markaa ay tahayna rasuulka ilaahay in lagaga daydo wixii uu inoo caddeeyey ee uu inoo fasiray ama uu isagu laba yimi ee xaggiisa hayd ee dee sunnihiisa hayd iyaguba waa waxyi waaba kanoo laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana markaa rasuulka ilaahay waxaa idinkuba sugnaaday dayasho fiican hadday tayta lalaba jahrayo tii aan lalaba jahrayn axwaasha salaada sida loolaba imanayo umuurahoo dhanba waxa weeye rasuulka ilaahay noo caddeeyey ee dayasho fiican oo in lagaba daydaa bal xadiidka qara'a markan kuma fasiran macnaa jahara oo dee inay halkan baabkiie taas baa waxa weeyaan munaasabadu ay noqonaysaayo lafdigii qara'a waa idlaaqay laakiin wuxuu la jeedaa jahri dee salaada subaxna markaa waxay kuma jiraan intii dee laba jahreeye dee iyadna salaad subax ayaan gaar looba magacaabina way soo gelaysaa laakiin bal arrinka aan dee leenahay ibnu cabaas oo kale kolley ibnu cabaas malaa xalayna waan soo yar ishaarnay waana taa laakiin aan soo aragnay saxaabadii kale inay sugeen sida xadiidkii qataada iyo khabaab ibnulaaratiya inay qiraa'a jirto salaadii siriga ahaydna ee ibnu cabaas baa waxa weeye in salaadan wixii rag intan siriga ah inaanay qiraa'a waxba laasim ahayn baa qowlkiisa ama madhabkiisu ah haddaba isagaa kolla waaba ka shakisnaayo meeshii waa ku taradudayay qiraa'adan siriga ah bal maalan ida jirtay yan kale awqaadda qaarkeed uu anfiyayeyna way jireen xataa ihbaatna waa lagaba soo naqliyay abu daa-uud baa in u adeerahaa cabdullaahi bnu cabaas oo dee waxa weeyaan isagu u adeerahaa walaalkii cubaydullahi bnu cabaas dhalay isagoo kaba warinaya isaga iyo qolooyin kaloo reer bani haashima u soo galay sa dee kolley waana casharadii imka dhowaan aan soo dhaafnay xagga kitaabka kale markaas baa deeta waxa weeyaan ay ku yidhaaheen hal kaana rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam yaqra-u fii duhri waalcasri rasuulka ilaahay duhurka iyo casrka ma aqriyayay markaasuu yihi la macnaa ujeedadeeg rasuulka ilaahay waa kan taagan waa tan ma aqriyahayn buu yihi qur-aan markaasaa yidhaaheen lacalahu kaana yaqra-u fii nafsi waxaa laga yaabaa dee hoos ahaan inuu aqriyayay tuuhi haadihi sharun min aluula hadalkaa horeba tan ayaaba aad leedihiin waa ka ayaaba ka xun oo kaana cabdan ma'muura balaqa maa umira bih addoon ma'muuruha ee wixii la amray waa gaadhsiiyo ujeedada hadday qira'a jirto waa caddayn lahaa isagaa caddayn lahaa bal taasi waa mid xataa abu daa-uud iyana shakiga way wariyeen oo isagoo ah ma garanayo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh duhurka iyo casarka inuu aqriyi jiray inaanu aqriyayna bal waxaan leenahay taradudkiisa ama shakigiisa ama nafigiisa maxaa waa tan saxaabadii ay noo sugeen bal rasuulka ilaahi aayaad lagaba maqlaya sian xalayba soo maray abu qataada khabaab hadalkan abu hurayraynu kaba soo baxno ruux shakiyey ama anfiyaya dadka iyagu ziyaadatu cilmi agtooda uu kuma sugan yahay ayaa kaba horeeyo marka hadalkan baan uga jeedaa un cibaaradan uu leeyahay wasakata fiima umir macnaa maaha qiraaa uu siraystay oo wixii laba amraye waa kaba aamusay weeyaan qiraa'adaasabay noqonaysaa waayo waa isaga qowlkiisii waa isaga madhabkiisii laakiin waxaan leenahay rasuulka ilaahay ragacaadka dhammaanteed oo aqriyayay qiyaamkuna waa maxal qiraaa uno wax kale ma aha intaa uu taagan yahay qiyaamka hore dee aan ictidaalka aan ahayni bal markaa maxal qiraaa weeye waana inooga sugan tahay subaxiina dee jahrigiisu shaygaa inooba sugan weeye bal salaadihii iyo umuurihii kuba tacalluqsanaa jahriga iyo qiraa'ada ihbaatkeeda halkaas baynu axaadiisteedii kagaba baxnay markaa baab dheer oo umuuro kala duwanna sheekhu inoogu jamcin doono raximahu llahu tacaala bal waxa weeyaan inta horena aathaar kala duwanna uu inoo soo naqlin doono laba xadiid baa jire weliba xadiid waa mucallaqa xadiid keliya ayaa markaa mawsuul noqon doona ayaa jiro umuuro kala duwan oo qiraa'ada salaada ama qiraa'adan qur-aanku ay kuba sugantaho wuxuu yihi baabuljamci bayna suuratayni fi ragca wuxuu u baabaysan yahay bal jamcintii la jamcinaya laba suuradood dhexdooda raacad keliya ruuxuu laba suuradood wada aqriyayay macnaha waa jawaaskeediiy banaanida ay bannaan tahay wax karaahiy aanay kuma sugnayn waa walqiraa'ati aqrinta la aqriyaya bilkhawaatiimi suuradaha aakhirkooda oo suuradaha dhammaadkood iyo intooda dambe aqrintii la aqriyayay idna jawaaskeed weeye dee hadday bacdigood karaaha ka cabireen karaahadu daliil shar waa daliil la-aan ma sugnaato weeye inay khilaaf lawla kaba cabiraan mooye wax karaahiy ma jirto bisuuratin ay walqiraa'ati qiraa'adii bisuuratin suura la aqriyayay qabla suuratin suurad horteeda dee qur-aankii waa kan inoo tartiibsan suwartii qur-aankuna musxafka way inoogu tartiibsan yihiin tartiibta ha la yidhaaho waa tawqiif ama ha laba yidhaah waa ijtihaad min asaxaabiyada tartiibtaasaa jirta haddaba iyadoo la aqriyo waa xukumkeed suurad suurad ka horeyso macnaha maxay tahay bal maalan isagoo imika waduxo aqriyay suuraddii ragcaddii hore oo haddana sabixisma ragcaddii labaad aqriya suuradtii ka horeysa ragcaddii dambe kaba dhigoon tartiibtii aan ilaalin bal taas iyadana baabkeed wey wa biawali suuratin suurad bilowgeed oo macnaa intuu suurad qeybteeda hore aqriyo markii dambe iskaba rukuuca intaa uu kuba gaabsado bal waa umuuro dee kolley wixii u daliilkaana uu wada raacin doono ama wixii dee bal maalan halkan mustanadka u ahaaye waa afar mas'alo masalada hore waa laba suuradood oo ragcad keliya lagu kulmiyo macnaa ragcad keliya oo laba suuradood lagu wada aqriyay maalan waana inoo soo socota axaadiida halkaa kuba imanaysa midna waa iyadoo la aqriyo suuradda aakhirkeeda laba aqriyo kolley waxa inoo dambeeyuu keeni doono waa suuradda awalkeeda iyo qeybta horo laba aqriyo tana ilxaaq iyo haleeshiin bay markaa iyada tani noqon waayo mid kastaba waa bacdu suura ee laakiin awaa-isha inoo imanaysa arrinka kalena waxa weeye dee hadal qataadna waa inoo dambeeya suurad suurad laga horreysiiyo iyadana haddii aan la idhaaho aathaarta uu inoo soo aroorin doono ayaan kuba arki doonaa bal maalan taasoo kale aan suurad suurad lagaba horreysiiyo bal taas in awal suurana iyadana aathaarta uu inoo soo aroorin doono iyo xadiid isaguna marfuuco halkan noogaba soo socda ayaan kuba arki doonaa macnaa umuurahaasoo dhammi waa jaa-is weeye way bannaan yihiin karaahana kumaba sugnaa dee bal waxa weeyaan halkan culimadii karaahada kaba cabirtayna ujeedadoodu waa khilaafu lawlaa meelaha qaarkood marka suurad qayb kaba mida la aqriyayo dhici karta hadal isku xidhan dhici karta inuu kala go-ayo umuurahaasuba arrinkoodu yahay wax kale maaha sheekhuna haddaba isagoo umuurahaasoo dhan bal wax ku tacalluqsanoo inoo faa'iideynayaa sheegayaa muxuu yidhi wayudkaru waxa laga soo naqliyey oo laga sheegay can cabdillaahi bni saaibi cabdullaahi bnu saa'ib qara'a anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa aqriyey almu'minuun waa suurat lmu'minuun buu aqriyey fi subxi salaad subax xataa idaa jaa markuu yimi kolley makana way ahayd deewaanayn waqtiyadii fatxi waa waqti dambe xataa idaa jaa dikru muuse wa haaruuna markuu soo gaadhay halkaa aayaddaa dee muuse iyo haaruun dikrigoodu kuba sugan yahay aw dikru ciise amase ciise dikrigii markuu rasuulka ilaahay halkaa marayo ayaa akhadatu waxaa qabatay rasuulka ilaahay suclatun qufac baa qabtay saclatunna dee in badanna way kuba dabdiyaan barhkood baa ka dhiga dabdigaasi inuu waham yahay oo kutubta luqada waxaa ku sugan inuu suclo yee laakiin labada wejba way soo naqliyaane bal markaa saclatun waana intay dee muxadisiinta laga yaabaa dabdigooda ta uba badan walow barhkood ay leeyihiin waa nooc luqada suclun ay kuba sugantahay laakiin labada wejba waa banaanye bay yidhaahaan ee qufac baa qabtay fa rakaca rasuulka ilaahay dee isagoo qufacaya salaadii muu sii wadin ee wuu joojiyey markaasuu rukuucay markuu halkaa marayo wixii ka dambeeyey miyuu aqriyay ma suuradii buu taam yeelay mise suurad kaluu aqriyay taas dikrigeedu xadiidka kuma sugnaa bal xadiidkan uu inoo soo horreysiiyey cabdullaahi bnu saa'ibkan waxa weeye waa xadiid horta saxiixa muslim kuma sugan cabdullaahi bnu saa'ibna waa saxaabi reer bani maqsuuma qolooyin kaleo ka yar sokeeyo oo kuwii ka warinayo dhowr ahaa ay isla reer ahaayeenna way jireen xadiidka muslim baa wasliyey ama sanadkiisa taam yeelay salaad subaxna way ahaydba bukhaarina waxaa laga yaabaa raximah llahu tacaala sababtuu imaka halkan uu siiqadan ugu soo arooriyey ikhtilaaf ku sugan sanadka xadiidka iyo bal xataa wahamyo dhacayoo dee shuraaxduba ay sheegaan oo khaasatan raggan la magacaabay cabdullahi bni camr bn alcaas baa qoranay leeyiin mey waa cabdullahi bni camri reer xijaasa matiga muslimna taasaa dhacday emaha saxaabigii oo kale iye laakiin waa xadiid xujo uba suubada marka la eega isnaadkiisa iskhilaaf yar baa jira uuno xadiidku muslim baa uu soo saaray isaguse waa kan inoo tacliiqiyey xadiidkana maxaa inoogaba sugnaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh suurad bilowgeed buu aqriyay xagga horuu ka soo bilaabay halkaasoo halkii uu lahaa bal maalan biawali suuratin ayuu usoo horreysiiyeybe waayo xadiidkeedaa marfuuce bal waaba tan inoogaba sugan suurad bilowgeed in la aqriyo jawaaskeed arrinta kale xadiidkan ay culimmadu yidhaahaanbana waxa weeye ruuxii haddii dee horta sucaalki iyo qufici dee salaadii ma burinayo ruuxu waa wax dee isagii kuba imanayaba in khaasatan markaa uu kaba qaalib noqdo arrinta kale ay halkan xadiidka culimmadu yidhaahaan way noo faa'iideynayaana haddii ruuxii uu ku yimaado caarid sucaal qufaciyo uu kuba yimaado isagoo qiraa'ada gooyo halkaa kuba joojiya ayaa ka habboon oo ka mudan isagoo qiraa'adii sii wata iyaduu qufacaya ama uu kolba xixsanayo xix leeyahay ama uu qufici wato isagoo sii wada qiraa'adii waxaa ka mudan inuu gooyo saa rasuulka ilaahay baa yeela salawaat ullahi wasalaamu calayh wa qara'a cumaru cumar wuxuu aqriyey fi rakcati اluulaa bimiati wacishriina aayata min albaqara boqol iyo labaatan aayadood oo baqaraa ayuu aqriyey cumar waa bilowgii waa awaayishii suurada waa suuradda bilowgeedii waa taan layna khawaatim markaynu agno meelahan ilxaaq bay noqon wa fi thaaniyati tii labaadna bisuuratin min almathaani suurad ka mida qur-aanka qeybtan almathaani laba idhaaho waa suuradahan aan boqol ay bal maalan aan gaadhin aayaadkooda boqol gaadhsiisnayn maalan suuradahan dee toddobada hore waa kan asabcu diwaal laba idhaaho suuradaha kuma xigay aayaadkoodu boqol ama boqol wax ka badan ayina almi-iin bay yidhaahaanba waa suuradihii boqolaalka ama boqolka ayaa qur-aanku gaadhayay kuwa kaba dambeeyeen intaa gaadhsanna waa kuwa almathani ayay yidhaaheen waa boqol aayadood kuwa aan gaadhin ama balbatan boqol aayadood aan gaadhin hadhowna marka kuwa lasoo dhaafo dee mufasal baa imanaya bal markaa maaani waxaa loo yidhina ee waxay raaceen kuwii inkaabay raaceen taa waa layidhi waa tan qur-aanka sabcu lmathaani faatixadaba laydhaa iyada waxaa loo yidhi almathaani dee salaad kastaa lagu celceliyaa ragcad kasta waa tan laguba celcelinayo ee bal haddaba in suuradda baqare intuu boqol iyo labaatan aayadood ka aqriyey ayuu suurad markii dambe aqriyay kuwa inka adigu kuwa mathaanida kaba mid ah waa suurad bilowgeedoo la aqriyo iyadana aharka way noogu suganya wa qara'a alaxnafu axnaf wuxuu aqriyey waa ninkii taabicigaa shahiirka ahaa taabiciga weynna ahaa bilkahfi suuratulkahfi fi luulaa ragcaddii hore wa fi thaaniyati ragcaddii labaadna biyuusufa yuusuf aw yuunusa yuunus buu aqriyey wadakara wuxuu sheegay annahu sallaa inuu tukaday maca cumara radia allahu canhu asubxa salaad subax bihimaa labadaa suuradood oo halkana waxaa hadalkii hore inooguba sugnaa wa bisuuratin qabla suuratin tii weeye tartiibtii musxafku uba qornaa iyadoon la raacin ee la kala hor markaasoo dee suurad inta la aqriyo haddana mid ka horeysay dib ragcaddii kaleba loo aqriyo markaa ninkan taabicigaa suuratulkahfi ragcad intuu aqriyey ayuu ragcaddii labaad yuusuf ama yuunus buu aqriyay waa mid ka horeysa dee tartiibtii badnayd ay barhkood yidhaahaan waa sida mudanna waa suuradii ku xigay inuu aqriya ama ka hooseeye kuwa ka horreeya aanu noqon laakiin waa shay jaa-isa waxaanu sheegay cumar ibnukhadaab inuu saa kuba arkay isagoo salaad subax tukanaya inuu intuu kahfi aqriyey haddana yuusuf ama yuunus aadna cumar waa badsan jiray iyo cuhmaan iyo dee kolle yuusuf aqrinteedabe waqara bnu mascuudin ina mascuud wuxuu aqriyey biarbaciina aayata min alanfaal waa ragcaddii hore afartan aayadood oo anfaal ka mida ayuu aqriyey wa fi thaaniyati bisuurati min almufasal ragcaddii hore iyaduna waa awal suura suurad bilowgeed buu aqriyay afartan aayadood buu anfaal kaba aqriyey bal markaasuu deeta wuxuu ragcaddii labaadna muxuu aqriyay suurad iyadu mufasal kaba mida waa qaafiya wixii kaba hooseeyey taas buu aqriyey kolleyna aahaartan ciddii warisayna shaarixu ama way dee aada buu ugu ihtimaamayaa kutubta ay kuba sugantahay iyagoo dee maalan sanadkooda kuba wariye oo iyadana bilowgii suuradduna way nooguma sugan tahay ragcadee suuraddii labaad markii dabaadna ragcaddii labaad suurad kale u aqriyay wa qaala qataadatu qataada wuxuu yihi isagu waa taabici yar dee saxaabada markaan eegno dee ficilkoodii iyo bal markaa taasoo kale waatan markaa dee aimada qaarkood dee waa ama qowlu saxaabi waa kuwa dee ama madaahib madhab layskuba khilaafsanye usuul mahaba noqoto ama maalan adilada layskuba khilaafsan yahaye dee isagu xujaba aimo kala duwane ay kaba dhigaan saxaabada qowlkood iyo taas wax caaridaya haddaanu jirin laakiin taabicigu axad min almuslimiin kaba mida qowlkiisa in isaga waxa weeyaan bal daliilkiisa la doono mooye maxaa u daliilo mooye qowlkiisu gaar ahaan xujo ma noqdo laakiin hadal baa soo socda uun hadalkiisa kuba mido kullun kitaabullaahi qataada wuxuu yihi fii man yaqra'u ruuxa aqriya suuratan waaxida fii ragcatayn suurad keliyuu kala gooye laba ragcadood waa ta aan leenahay abubakrin way kaba dhacday cumar naftiisa way kaba dhacday labaisagoo suurad keliya kala gooye laba ragcadood aw yuradidu celcelinaya oo suuratan waaxida fii ragcatayni suurad keliya laba ragcadood kuba celcelinaya macnaa ragcaddii hore suuraddii aqriunbuu kuba celiyay bal rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh taas waxbaa inoogaba yimi oo xadiidii bal maalan taasaa inuu ragcaddii hore idaa zulzilat intuu aqriyey tii dambena idaa zulzilad aqriyay si abi daa-uudii ay wariyeen oo markaa ninkii warinayay lahaa ma garanayo rasuulka ilaahay inuu iloobay iyo inuu camdi uba aqriyey dee arrinkiina waxaa lagu xambaaraya un jawaaskeedi iyo camdii inuuba aqriyey ragcaddii hore suuraddii aqriyun buu kuba noqday haddaba ruuxa ama suurad kala goynaya ee laba ragcadood u qaybinaya ama suurad keliya ku celcelinaya labadii ragcadood kullun kitaabullah waa kitaabkii ilaahay waa shay jaa-isuu leeyo dee muxuu aqriyo waxaan kitaabkii ilaahayn ma aqriyin qur-aan buu aqriyo waa qur-aanun kana kana waa qur-aanun waqaala cubaydullaahi bnu cumar can haabitin can anasin markaa kolley aahaartaa kala duwan buu inoo soo arooriyey oo umuurihii afartii masaleba dee ay waxyaalo inooguba sugan yihiin laba xadiida ayuu inoo keeni doonaa marka wuxuu uhi waqaala cubaydullaahi bnu cumar can haabitin can anasin radia allahu canhu kana rajulu min alansaar bal cubaydullaahi bnu cumar ibnu xafs ibnu caati bnu cumar ibnu lkhadaab dee in badan baan soo aragnay waana nin taabiciya bukhaari lamuu kulmin bal dadkii la kulmayna lamuu kulmin bukhaari marka imaka halkan sanadka qeybtiisii hore waa gooyey waa mucallaq imaka halkan bal tirmidi oo kale iyo baa wasliyo bal waxay markaa mawsuul kaba dhigaan dariiqa bukhaari bukhaari isagoo kaba warinaya isaguna ismaaciil ibn abi weys isna cabdilcasiis ibni moxamed cabdilcasiisna cubaydullahi kaba warinayo ayaabay kuba wasriyaan dariiqa bukhaari baaba lagu wasriyaaye laakiin halkeennan mucallaq buu inooguba yahay siiqadna waa siiqatu jasmin markaasaa muxuu yihi anas radia allahu canhu kaana rajulu nin baa ahaa min alansaari ansaar kaba mida yaumuhum fii masjidi qubaa-in ama qubaa sarfi iyo sarfi la-aanba masjidka quba nin ansaara ayaa dadkii halkaa deganaa ee reer bani camr ibni cawf tukin jiray imaamkoodu ahaa waana waqtigii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal taas ayuu tukinaya marka ninkan bal kolley barhkood kulhuum ibnulhidmi saxaabi la odhanayay walow taasi ma sugnaanayso hor uu dhintay saxaabigani waana ninkii rasuulka ilaahay kuba degay markii ugu horreeyuu quba tegay ninkii uu kuba degay buu ahaaye laakiin haddana horu u dhintayba bal qolooyin kalena way magacaabaane calaa kulli xaalin nin saxaabadii rasuulka ilaahay kaba mida dadkii deegaankaasna ah oo imaam iyaga uba ahaa ama rasuulka ilaahay imaam ha kaba dhigto ama iyagu dee iyagoo u arkay kii u mudnaa imaam ha uga dhigo ama kii u mudnaa inuu yahay taas ha uga maalan ha kaba dhigteene reer qubuu tukinaya wa kaana wuxuu ahaa kullama iftataxa mar kasta oo uu furfurto bilowdo suuratan suurad yaqra-u biha uu aqriyayo lahum fi salaati oo yaqra uu aqriyaya biha suurada lahum dadkan uu tukinayo dee ina uu tukinaya fi salaati salaada dhexdeeda oo mimaa yuqra-u bihi waxyaala dee suuradaha laba aqriyo ah mar kastoo uu doono weeye uu bilaabanayo horta iftataxa biqul huwa allahu axad qul huwa allahu axad buu ku bilaaban jiray xataa yafruqa minha ilaa uu ka dhammaynayo uu ka faaruqayo uma yaqra-u suuratan ukhraa minhaa suuratan ukhraa macaha suurad kaleu la aqriyay anaa waa maxay saxaabigani horta faatixadii dee maaha inuu faatixada ka tegayey faatixadii dee salaadii la-aanteed maba haysa xase uu aqriyayay ee faatixada dabadeed inuu suurad kale u aqriyu doonayaa intaanuu suuraddaa kala aqriyin ayuu horta qul huwa allahu axad aqriyayay markuu qul huwa allahu axad aqriyana suuraddii kale ayuu raacinayay marka arrinkii ahaa bal maalan ain aljamcu bayna suuratayn waa imika halkan weeye daliilkiisi xadiidka marfuucana weeye waa tii uu kuba bilaabay laba suuradoodoo laysu geeyo waayo arrinkan rasuulka ilaahi waa ogaaday waanu kuba sugay labadee rasuulka ilaahina waatay noogaba sugan xadiidkii xudayfe salaad habeennimo haba noqoto waxaa sunno ku bannaan faradna waa ku bannaaye boqore iyo alu cimraan iyo nise inuu ragcad keliya ku aqriyay rasuulka ilaahi way noogaba sugan tahay bal markaa laba suuradood baa halkii u waayeen waa daliilkeedii e oo intaa hore aahaar bayda xadiidkii musnadka iyada waxaan uu yadkuru can cabdillahi bni saaiba ahayn xadiidkaas qul hulla waxad markaasuu suuradda haddana raacinaya wa kaana yasnacu dalika fii kulli ragcatin welibana ragcadda labaadna sidii unbuu yeelaya horta qul hulla waxad buu aqriyaa suuradii buu raaciyaa ragcad kastana sidaasuu samaynayay waa dee ragcaadkii jahriga ahaaye fakalamahu asxaabu dadkii asxaabtiisii baa la hadlay faqaaluu waxay yidhaaheen inaka adigu taftatixu waxaad ku bilaabanaysaad furfuranaysaa bi haadihi suurati suuradan qul huwa allahu axad baad ku bilaabanaysaa qiraa'adaadii uma laa tara ma arkaysid oo annahaa iyadu tujziuka inay kaa gudayso ay ku kaafinayso xataa taqra'a biukhraa ilaad suurad kala aqrido haddana adigan suurad kala raacinayo qul huwa allahu axad inay kugu filan tahay oo qiraa'a ahaan kugu filan tahayna dee ma arkaysid oo adigan suurad kala raaciyey ee fa ima an taqra'a biha inaad iyada un aqrido ood qul huwa allahu axad ku daysato waima an tadacaha inaad iska dayso qul huwa allahu axadoo wataqra' biukhra wataqra' bisuuratin ukhra labada kala dooray leeyihin labadan bay dooransiiyeen dee kolleyna malaa iyaga taas rasuulka ilaahaynaynay waa asxaabtiisiiye arrinkii ay ku oqaayeenee dee maxuudka ahaa inuu dee kolba suurad aqriyo weeyo san aanu samayn oo iyaguna taasay kaba dhaqaaqayeen ama iyada ku dayso ama suurad kala aqri ee laakiin sidan bay leeyihin iska daa labadan arrimood bay kala dooransiiyeen faqaala ninkii wuxuu yihi ma anaa bitaariki anigu mid ka tegaya meeshi suuraddaas waan aqriyay kolley intaan suuradda kala aqriyne in axbabtum haddaad jeclaataan an aumakum bidalika inan sidaa idinku tukiyo waana qul wallah waxaad inta aqriya suurad kala raaciya aan idinkuma tukiyana haddaad taa jeceshiin facaltu waan samayno saasaan la iman wain karihtum haddaad nacdaadna taraktukum dee waa imaamnimadiinaan idiin dayn anigu waan idinka tegi wa kaanuu waxay aan yarawna kuwa ictiqaadiya ninkan anahu min afdalihim dadkooda u mudan inuu yahay bay u arkayeenoo wakarihuu waxay naceen an yaumuhum hayru ninkaasi inuu saa kaga tago ay u arkayaan inuu u mudnaa oo ay imaam kala samaysaan oo hayrkii inuu tukiyo ayay naceen falamaa ataahum nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi markuu hadiya goor quba waa kii soo siyaarin jire u yimi ayay akhbaruuhu lkhabara warkii uguba warrameen faqaala wuxu uhi yaa fulaanu hebelow maa yamnacuka maxaa kuu diidaya an tafcala inaad samayso maa yamuruka bihi asxaabka rasuulka ilaahay dee waa kan horta isaga in dee arrinkani waa shay jaacisa waa bannaanya baan leenahay laakiin sida mudan miyaaya fiican miyaa rasuulka ilaahay dee si u badnayd jaanibka kale ahayd isagii xataa waa kan ku yidhi san lagula talinayo maxaad u yeeli ladahay buu ku yidhi oo markaa arrinkan waxa weeyaan culimmadu hadday kolkol barhkooda ay karaahaya umuurahan kabadha ama khilaaf alawla yidhaahaan ee umuurahani ma diidayaan oo arrinkii waa jaa-is way bannaan tahay suurad iyo laba iyo inka badanba in laba aqriyo taasi way bannaan tahay bal dee saxaabadii waaweyned sida cumar iyaba ay kaba dhacday isagoo malaalarka ragcad saddex rag suuradood isba raaciyay oo kuwaa yaryarba ah gaagaabanba ah laakiin waa shay jaa-ise rasuulka ilaahi maxaa u badnaabaa meesha taallo waatay u leeyihiin khilaaf ulawla masaaisha qaarkood imaka halkan nooguma sugan maa yamnacuka an tafcala maa yamurka bihi asxaabuk wamaa yaxmiluka calaa luzuumi hadihi suura laba su-aalood buu weydiiyey waxaa u diidaya asxaabtiisu waxaan ay farayaan ay kula taliyeen inuu sameeyo oo ama uu dee ikhlaasun aqriyo ama suurad kale iyo wamaa yaxmiluka su-aal kale maxaa kugu xambaaraya calى luzuumi hadihi suurati fi kuli ragca ragcaddan suuraddan inaad laazimaysa ragcad kastaba waxa kugu xambaaraya muxuu yahay qasadkiisina rasuulka ilaahi waa eegaya qasadkii baaba dhici karta dee inuu xukumkii bedelay iyo niyadii ujeedadii taasoo kale inay axkaamtii bedesho faqaala wuxuu uhi inii uxibuhaa waan jeclay dee xadii markaas anugu waan jeclahay kollay nin kale oo dee sariyo la socday oo markaa amiirkooda ahaayoo iyagana san oo kale ahayd oo yidhi waa sifadii raxmaan oo inaan waxa weeye inaan aqriyaan jeclay kollay bala laba xadiid bay keliyeen waa laba waaqaco barhkood ha iskuma fasireen inii uxibuhaa waan jeclay waayo tani waa quba may hayn sariyo dad la socday faqaala rasuulka ilaahi wuxuu yihi xubuka iyaaha adkhalaka aljanna marka waa ku sugay weeye arrinkii uma diidin hadduu labadii suuradood israacinayo shay jaa-isa weeye ee bal arrinkan kale ah inuu dee waa sifadii ilaahay uu suuraddan jecel yahay waa wixii uu sababtu arrinkan uu laba imanayay ayaaba uu rasuulka ilaahay yidhi jacaylkaad suuraddan jeceshahay jannuu kuma gelinaya marka maxaa inooguba sugan aljamcu bayna suuratayni fii ragcati waaxida inuu jaa-is yahay waa inooguba sugan tahay bal jaa-isan baan imaka halkan leenahay istixbaab ma lihin waa mustaxab taas ma lihin ee waa jaa-is isaguba dee kolley jawaas buu umuurahan usoo dhigtay xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu xadiidkan baa xadiid mawsuulah baabka kuba sugnaa ka hore waa kaa laba mucalaq ay ahaayeen xadaanaa shucbatu can camri bni murata qaala samictu abaa waailin qaala abaa waail baan maqlay isagoo yidhi jaa rajulu nin baa yimi ila bni mascuudin ina mascuud nahik baa la odhanayay ninkan oo sida dee muslimba saxiixiisa inooguma sugan faqaala wuxuu yidhi qara'tu waan aqriyey almufasala waa subcan khamiiseedba ama qaaf ama aduu xujuraadna waa layihi qaaf waa layihi in ka sarraysaba layidhi bal qaaf baana ugu raajaxsan marka la eego in daliil ahaan eh qaaf ilaa khaatimada qur-aanka waan aqriyey fii ragcatin ragcad keliyaan ku aqriyay intaasoo dhan baan ku aqriyay kale muslim sababiya buu lahaayo ibnu mascuud buu weydiiy uhi seed xarafkan u aqridaa waxa weeyaan min maain hayri aasinin aasin baad aqridaa mise yaasin ma aasin deetuu yidhi oo qur-aanka dhammaantii waxaan xarafkan ahayn miyaad koobtay qur-aanka intiisa kaleo dhan waxaan xarafkan ahayn deetuu yidhiba mufasal oo dhan baabaan ragcad ku aqriyaa taasuu yidhi ibnu mascuud baa markaa jawaabtiisu tanbayado faqaala wuxuu yidhi haddan ka haddi shicr oo kollay hamse istifaan baa qadaranahay noogaba taas oo waxaana kuba nasbisany dee waa masarun ficilkiisii kuba nasbisan aanuba qadarayno haddan ay atahudu haddan weeye miyaad dudubinaysaayo dee aad ku degdegaysaa qur-aankii waa sardiga shicir kastay u qaadi jireen ugu inshaadi jireen iyagoo dee way si degdegay u aqri jireenoo way dudubin jireenoo waa taxi jireen markaasuu leeyahay haddan atahudu haddan ka haddi shicir ma si shicirka loo tirinayay ee loo aqriyayay loogu inshaadayay oo ah iyadoon lagu joog joogsan iyadoo dee si degan aan loo aqriyin ee la dudubiyo uun ma sidaasaad qur-aankii u aqriyaysaa dena waa siday dee mufasal oo dhan uu ragcad keliya ku aqriya ay ugu suurtogalaysee markaasaa wuxuu yihi maxalushaahidkii baabku inta dambuu noqonayaa laqad caraftu waan gartay oo waan garanayaa buu leeyahy anna daa'ira suuradihii isu dhigmayey barhkood baa la yidhi waa xagga dheerarka laakiin marka labalaba la ysu raaciyo si dee riwaayaadka kale kuba timi barhkood aad bay u kala way kala dhaadheeryihiine laakiin waa xagga macaanida iyo waxyaalaha ay kulansanayaan ama qisasta ama iyo akhbaartay kulansanayaan iyo taa mawaacidda ay kulabansanayaan suuradaha isku midka ahaa waan garanayaa isu dhigmayey allatii nadaairtaasoo kaana nebiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay uu ahaa oo xaggii mawcidada xukumka qisasta ee xagga cadadka aayaadka maaha inay ku sinaayeen kaana nabiyu sala allahu calay wasalam yaqruunu baynahuna uu xidhiidhin jiray macnaa rasuulka ilahi isagoo salaad tukanaya ayaabuu xidhiidhin jira oo nadaairta ama suuradaha isshabahayay jaanibka qisasta iyo axkaamta iyo mawaacidda iyo iskaba shabahayay ee rasuulka ilaahay ragcad keliya uu isku raacin jiray labalaba iskuba raacin jiray ayaaban garanaya halkaad adigu leedahay mufasal oo dhan baan ragcad keliya kaba aqriyin fadakara wuxuu sheegay ibnu mascuud cishriina suuratan min almufasali labaatan suuradood oo mufasal kaba mida iyo wa suuratayni laba suuradood oo markaa waxa wey dee min ali xamiim wey kaba mida fii kulli ragcatin ragcad kastaba laba suuradood oo bal markaa kolley waa laga kaadii bal umuuraha idin qorana waan eegi doonaa wa suuratayni aniga kolley bayna qowseyn bay igu jirtaa min ali xamiime laakiin kolley riwaayaadka markaan tatabucnoo kale waa wax sooba arooray waxaan garanayaa wa suuratayni cishriina suurata min almufasal wa suuratayni iyo laba suuradood oo min ali xamiima fii kulli ragcatin ragcad kastaba macnuhu waa maxay rasuulka ilaahay labaatan suuradood ayuu aqriyay oo mufasala oo labalaba isu raacinaya ragcaddiiba ayaa jirtay iyo laba suuradood ood mufasal ahayd ee suuradahan xaamiim kaba bilaabmaa walow dee riwaayaadkii yimi oo dhan ee ay kuba sugnayd tafsiil suuradahan bal matalan iyo tirinteedu suuratu dukhaan unbaa matalan dee naqli ahaan inooba soo aroortee suurad labaad oo dee suuradaha dawaatu ama aalu xaamiim baa laba yidha ama dawaatu xaamiim oo iyada timi may jirin laakiin suuradahanin waxa weeye riwaayaadka guud ahaan halkan yimi labaatankan suuradood dukhaanunbaa kuba jirtay ee uu sheegayo oo kuwa kaleo suurad kaleo xaamiim kumay jirin waxaa dhici karta taqriib ama in in meesha wuxuu leeyahay xadaf jiroo la yidhaah suuratayni ixdaahuwa min ali xaamiim iyo laba suuradood oo midkood alu xaamiim tahay calaa kulli xaali maxaa inoogaba sugan arrinkii aljamcu bayna suuratayni fi ragca ayuu daliilkeedii kana kaba mid yahay ibnu mascuud baa inoo sheegaya rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laba suuradood inuu labaatan suuradood oo mufasal ka mida labalaba isu raacinayay ragcad kastaba laba ayuu tukanayay ragcaadka bal maalan kuwaa soo arooray maxaa kaba mid ahaa alraxmaan iyo annajmi uu ragcad uu ku tukaday iqtarabat iyo alxaaqoo ragcada addaariyaat iyo adduur oo ragcada waaqaca iyo nuun oo ragco ah sa'alo iyo naasacaad oo ragcaa weylilmudafifiin iyo cabaso oo ragcaa mudathir iyo musamil oo iyadna ragcaa hal ataa waxa weeyaan iyo laa uqsim oo iyadna ragcad ah bal adigu taas bay ahayd kolleyna waxaan filayaa qolooyinkii xadiidka iyagoo tafsiil la soo saaray meelo qaarkood baa tartiibtu ay umuuraha ku kala duwantahe laakiin waa suuradaha mufasal wax xaamiimana dukhaan baa kuba jirtayoo dukhaan iyo cama ayay meelo qaarkood israacsanaaba weeyaan oo israacinayay cama yatasaaluun iyo dukhaan waana intii uguba dambaysay haddaba rasuulka ilaahay labalaba ragcadood mee ragcad ayuu labalaba suuradood israacinayo ee baabkiina waa inooguba sugan yahay saaad qur-aanka u aqriyaysana uma aqriyayna dee qiraa'ada tartiilta leh ayuu kuba maalan ayuu ku aqriyayay bal xadiidii baabku way noo dhammaatay kolleyna dee umuurahan kaba faa'iidaysanna afartii masaleba aan sheegaynayba jawaaskeed baan kaba faa'iidaysanna inay bannaantahay afartii masalo u dhigtay waxyaalihii bal maalan uu halkan ah khawaatimta dee waa la heli marka haddii la tatabuco kutubtan musanafaadka iyo saxaabada qaarkood laakiin halkan inoogumay sugnayn wax khawaatima inoomu soo aroorin ee waxay noqonaysaa un iyadna ilxaaq koledii awaa-ishiiba ay noo sugan tahay dee khawaatimtiina waa lamidoo wax farqigoo u dhexeeya maba jirto bal taase bal umuuraha jawaaskeed wuu inoogu wada sugan yahay taas weeye kolley waxaa inoo yar raacaya abwaab yar oon carabku madmarinaya waayo intaba axaadiideeda waa axaadiidaynu soo wada marno casharkii xalay iyo inooguma sugnaa baabun yaqra-u fi lukrayayni bifaatixati alkitaab waa xadiidaynu soo marna laakiin in ziyaaduu leeyahy labada ragcadood ee dambe faatixatulkitaab buu aqriyayaa macnaa suurad ma raacinayo xadaثna muسى بن ismaaعiil qaal xadaثna hmaam can yaxya wain abi kaثiir can cabdالlahi bn abi qataata can abihi ana الnabiya slى اllahu عalيه waslm kana yaqrأu fi الظhri fi اluulayayn bأm اlkitaabi wa suuratayn macnaa suura likuli ragca wa fi ragcatayn اlأkhrayayn bأm اlkitaab ayuu aqriyayay wayusmicuna waana maqashiinayay alaayata aayada bacd alaaya ayaa kolkol salaadii oo siriya lagaba maqlayay wayuawilu fi ragcati اluulaa ragcadda horena waa dheeraynayay maa laa yuawilu fi ragcati aaniya ragcadda labaad inaanu dheeraynba wahakada fi lcasri casrkana sidaasuu yeelayay wahakada fi subxi subxna saasoo kale u ahaayo labada ragcadood waa kala dheeraynaya ta hore ayaa ka dheeray ta dambe casarkuna saasoo kale u ahaa xadiidka waynu soo mareen babu man khaafata alqira'ata fi duhri walcasri waa arrin dee iyadna waadaxa labadaas salaadoodba waa siri xadiidkuna waa kii aynu soo maray bal ciddii qiraa'ada hoosu dhigtay siraysatay aan la jahrin markay duhur iyo casr noqoto xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna jrيir can اlأcmaشhi can cmaaraةa bni cmayri can abi macmarin qultu lkhabaabi khabaab baan ku idhi akaana rasuul الlahi slى الlah عalيه waslm rasuulki ilaahi miyuu ahaa yaqrأu fi الظhri wاlcasr qaala nacam ha qulnaa min ayna calimta xaggeed ka ogaatay inuu aqriyayeyna waa aamusan yahay dee lama maqlahayne qaala wuxu uhi bidiraabi lixyati waa xadiidkii dhowaanaan soo maray baabun idaa asmaca alimaamu alaayata waa tii axaadiidii noogaba sugnay bal hadday dhacdo imaamku isagoo salaad siriya ku jira inuu kolkol la yar jaaro aayad uu dadkii maqashiiyo iyadana fahwa jaa-is dheh way bannaan tahay sahwina kama imanayo sujuudu sahwi la yidhaaho la kaalay siday bacd alculamaa kuba tegeen halkan xadaثna mحamed بn yuسuف qal xadaثna awزaaciy qal xadaثanii yaحya بn abi kaثiiri qal xadaثanii cabdالlahi بn abi qataةa can abihi ana الnabiya slى الlah عalيه waslm kana yaqrأu bأm اlkitaabi wasuuraة macaha waa suurad um اlkitaab maceeda fi ragcatayn اluulayeyn min salaaةi الظhri wa salaaةi اlcصr wayusmicuna اlآayaةa axyaana wakana yuطilu fi الragcaةi اlأulىa baab yuawilu fi ragcati luulaa ragcadda hore waa dheeraynaya macnaa likuli salawaatba ragcadda horeu dheeraynaya dee subaxa iyo barhkood kuba khaas waa dheeraynaya kolleyna waa arrintan dee dadkii balse ay jamacii hagaag ugu soo gaadhaanba xadaثna abu nucaym kolleyna waa sunna bay la tahay way jiraan madhabka shaafici qowl labaad oo ah in labada ragcadood la simayo madhaba kalena way jiraanuun oo markaa kuwa le waa la simayaan axaadiidan waxay kaba dhigeen ragcadda hore isticaada la soco isticaadadii hadday laba socoto mee ducaau tawajuhna uu laba socdaa qira'adii waa isleegtee laakiin waxaa dheeraynaya leeyihin dee istiftaaxa ducadiisaas iyo taasaa dheeraynaya ee laakiin axaadiida maxaa inoogaba sugan waana qowlka shaaficiyada agtoodaba mashhuurka kuba ah axaadiidna ay daahir ku tahay may ee iyadoon taa la eegin inay qira'a ahaan uga dheerayt ragcadda hore ragcadda dambe xadaثna abu nucaymi qaal xadaثna hishaam can yaxya bni abi kaثiiri can cabdاllahi bni abi qataadata can abihi ana الnabiya slى اllahu عalayh waslm kana yuطawilu fi الragcati اlأulى min salaaةi الظhr wyuqasiru fi thaaniyati wayafcalu dalika arrinkaasna waa samaynaya fii salaati subx kolley baabkan waa inoo dhammaaday haddii ala idhaaho ee qiraa'ada iyo wixii kuba tacalluqsanaayeen dee umuuro kale inoo soo socda sharaxana aniga halka hoose waxay iguba sugan tambiih buu dhigtay dee taa waxaa igu sugan abu yacfur ilmadkuuri fi sanad huwa alakbar wasmuhu waaqid dee intan aan arkaynay oo dhanna abu yacfuur sanadka kuwa sugani ma jirtee oo hadal meel kale ka soo guuro bal meeshaas in la dabdiyo u baahan dee markaa aan hubsano u baahan waaye meeshay tae iyo meel dambaysa inay tae laakiin abu yacfuur meelahan inooguma sugnaa axaadiidan imaka aan haynay oo dhan oo markaa halkan kolley meexalkiisii maahan wallah subxaana wa tacaala aclam